bismi illahi raxmaan raxiim marka hore waa idin salaamaya dhammaantiin saaka annaga idiin yeedhnay waxaanu idinku yeedhnayna waxa weeye waad la socotaanoo xaalado deg dega ayaa soo kordhay dhowaan ayay ahayd markii nimanka argagixisada ah ee horena uga dagaalami jiray buuraha galgale ee puntland ay yimaadeen xeebaha magaalada garacad ciidamadaas waxay ka yimaadeen meelo fogfog oo ka baxsan puntland haddii ay noqon lahayd gobollada koonfurta intooda badanna waxay ka yimaadeen gobollada dhexe waxay ku yimaadeen doonyo baa lagu soo daadgureeyey runtii waxaa nasiib darro ah in dhallinyaro soomaaliyeed aada u da'yaryar waalidkood laga keenay maskaxda laga haday in la soo geliyo dagaal aanay ku guulaysan doonin wixii khasaare halkaa ka yimaada waanu ka xunnahay runtii inaan nidhaahno ciyaal soomaaliyeed inay halkaa ku waxyeeloobaan waana runtii arrin nasiib darraa weeye saaka oo ay bishu tahay lix iyo tobanka bisha saddexaad laba kun iyo lix iyo toban ayaa dagaal wuxuu ka bilaabmay meesha la yidhaahdo toga la yidhaahdo suuj oo u dhaxeeya ama ku dhow magaalada la yidhaahdo garmaal ee dhinaca xeebta ah halkaa dagaal baa ka dhacay runtii ciidamada dowladda puntland iyo nimanka argagixisada ah ama dhallinyarada ah ee caqliga laga xaday dagaal baa halkaa ku dhex maray dagaalkaasi dhammaadkiisii weli runtii ma dhammaanin maadaama qaarkood ay ku dhuumanayaan meelo gododah ciidamaduna ay ugaarhsanayaan halkaa khasaara runtii ka dhacay ciidamada dowladda khasaare weyn oo halkaa habayaraati ka soo gaadhay runtii ma ay jirin sababta waxa weeye hubka la isticmaalayay ma ahayn mid ay awood u leeyihiin inay runtii iska difaacaan may ahayn ticnica xoog badan oo dowladdu leedahay iyo ciidamada geesiinta ee puntland ayaa halkaa ka dagaalamay dagaalkuna weli raacoodii ama firxadkoodii waa waa la daba socdaa ciidamaduna waa soo afjari doonaan dhinaca magaalada garacad ciidamo ayay halkaa keeneen meelo dhexe ayay joogaan waana la ogyahay ciidamada dowladduna waa ku hareeraysan yihiin insha allahu tacaalaa iyaduna dhowaan ayaa la soo afjari doonaa shacabka reer puntland oo geesiyiinta ah ayaa runtii dowladdooda garab taagan ciidamadana garab taagan iyaguna way og yihiin waxay argagixisa tahay iyaga ayaana runtii aan ammaanta ugu badan aan siinaynaa iyo ciidamada puntland waxaan rajaynaynaa laba iyo toddobaatanka saacadood ee soo socda arrintani inay soo afjaranto ayaan rajaynaynaa inta aan idinku yeedhna intaa weeye shacbiga reer puntlandna dowladdu waxay ugu baaqaysaa sidii horeba madaxda dowladdu ay uga hadashay oo madaxweynuhu uga hadlay wasiiraduna uga hadleen in ay difaaca waddankooda aanay cidna u daba fadhiisanin inaanay cid kale isku hadlaynin dowladdooda iyo ciidamadoodana ay taageero fiican ay runtii siiyaan waxaa nasiib darro ah dhallinyaradan soomaaliyeed oo aan degaanka aqoonin runtii oo aan puntland u dhalanin oo gobollada koonfureed ee soomaaliya laga soo ururiyey oo dad ujeeddooyin kale lihi ay ay dabada ka wadaan inay noqoto mid ku dhammaata khasaare iyo dhiig runtii waxaan leenahay dhallinyaradan ciidanka puntland uma babacdhigi kartaan iskama celin kartaan waa ciidan awood leh waa ciidan aydaan hub iyo tababar iyo dhaqaale midna aydaan ugu babacdhigi karin waxaan leenahay cid alla ciddii ciidankaa ka tirsan ama hoggaamiyeyaashooda inay isa soo dhiibaan ciddii isdhiibta ee gacanta u gasha ciidamada puntland waxaan u ballan qaadaynaa inaan cidina dhibaatayn doonin inay yimaadaan dadkooda ku soo noqdaan kabacdina meelihii ay ka yimaadeen iyo guryahoodii in dib loogu celin doono ciddiisa dagaal lagu qabto puntland shuruuc bay leedahay waxaana la marin doonaa waxa uu sharcigu qabo ayaa la marin doonaa cidda soo karkarisay ee ka dambaysa ee howlahan soo abaabushay waxaan leenahay dagaal isir soomaaliya horu uga dhacay dibna ayaan maanta loogu soo celinin puntland horey isu difaacday waana isdifaacaysaa inamo yaryar oo caato ah oo aan dhaqaaqi karin oo daalan oo qoryaha jiidayaa runtii ma aha kuwa puntland ujeeddadii aad ka lahaydeen idinka fulin kara maha baan leenahay ugu dambayntii waxaan ammaan halkan uga jeedinaynaa ciidamada qalabka sida ee puntland oo saaka cagta mariyey nimankii argagixisada ahaa ee ee la soo diray waxaan leenahay waa ku ammaanan tihiin baal dahaba ayaa bulshadiinna kaga jirtaan waa laydiin abaalgudayaa inta ay hal argagixisaa cid la soo diray cid danaha puntland iyo nabadgelyadeeda ka soo horjeedaa puntland gacan bira ayay ku qaban doontaa in sha allahu tacaala iyada oo kaashanaysa ilaaheeda iyada oo kaashanaysa shacbigeeda iyada oo aan cidna doonaynin inay ku dilinto waxaan rabaa inaan ku weydiiyo deegaankan suud waxaa ku yaala hal ceel oo dadka degaan halkaasi ay ka cabaan ee dagaal ayaa ka socda sida adigu aada noo sheegtay hadda waxaan isku dagaalayaa ciidanka dowladda iyo koox hubaysan oo afka soo duubatay shacabka halkaa degan dowladda maxaa ugu qorshaysan arrinteeda kale xeebaha puntland waxaan ognahay inay ku sugan yihiin ciidamada badda puntland ee b n b f waxay xarmo ku leeyihiin qow oo boosaaso hoos tagta iyo degmada ay meeye awoodda ciidamada badda puntland u lahaayeen inay xeebaha ilaaliyaan maadaama ciidamadan hubaysan ay ka soo degeen garmaal iyo garaac aad baad umahadsan tahay badda puntland waad ogtihiin horta waa bada aad u dheer runtii waa marka badda soomaaliya oo saddex kun iyo saddex boqol iyo saddex iyo soddon kilomitira la xisaabiyo puntland waxay ku leedahay kun iyo lix boqol oo kilomitr kun iyo lix boqol oo kilomitr waa dhici kartaa xilli habeenimaa bay nimankani yimaadeen dowladaha caalamka dowlad baddeeda wada sugi kartaa ma jirto waxaadse ku ogaan kartaa ciidamada badda ee puntland toban daqiiqo markii ay garacad yimaadeen puntland way ogeyd jawaabna waa laga bixiyey taasaan kaa ku dhaafi karaa ta ceelasha aad leedahay shacabka maxaa ugu tala gasheen shacabka waxaanu ugu talagallay ceelashooda shacabku iyagaa ka caba deegaankana iyagaa leh inay ceelashooda difaacdaan cidna aanay marti uga noqonin taasaan shacabka u sheegaynaa wixii taakula-ana ee dowladdu diyaar bay shacabka ula siciid dagaal baa dhacay wararka laga helay deegaanadaasi inkastoo adarteen xog laga helay waxay sheegayaan in halkaas uu ku jiro khasaare marka idinka khasaaraha hordhacaayo aad haysaan maxaa warbaahinta uga sheegi kartaa waxaan filayaa khasaari wuu jiraa dhimasho badan oo nimanka dhinacoodii runtii way jirtaa ilaa iyo haddana saacaddan la hadlayo ciidamadu waxay ugaarsanayaan nimankii argagixisaha bay ugaarsanayaan xilliga ay soo dhammaato arrintu ayaana wixii khasaaraah ee dhimashiya dhaawaca ee gadaal laga soo sheegi doono haddii rabbi idmo.
wasiir abkaaga waxaa ku badnaa shirka jaraa'id marka aad xagga ka hadlaysay waa la soo diray waa la soo adeegsaday maad dayxin cidda soo dirtay yaa loo malaynayaa in ay soo dirto cidda soo dirtay warye xasan adna waad og tahay reer puntlandna way ogyihiin shalayna waxaa ka hadlay wasiirka difaaca ee dowladda puntland ayaa shalayna ka hadlay puntland horey uga hadashay cidda soo dirtayna waa kileer waana la ogyahay wasiir deegaamay awal farfadhiisteen wax duba durkinaya wax deegaana ka saartay ma jiraan oo sheegi karta runtii dagaalku saa ku bilowmay dowladdu istaraatiijiyad bay leedahay waa istaraatiijiyad ciidan nimanka saraakiisha ah iyo wasaaradda amniga ayaa runtii og laakiin waxaan kuu caddayn karaa dagaalkii inuu saaka dhacay sagaalkii iyo xoogaa bilaabmay ciidamaduna ay si fiican ee shaqadoodii uga soo baxeen